heshiiskan meeshaan lagu qabtayna waa heshiis ma ahan waxa weeyaan robagandooyinka la dhiso hadda nimanka odayaasha iyo dawladdu ilaa saddex jeer hadda waan xusuusanahay oo mar walba layihahda waa isku biireen waa heshiiyeen maxaa iskaga biireen oo ka heshiin awalba waa wada joogeen wax ka dhexeeyeyna ma jirinin laakiin maamulkii ahlusunna waljamaaca madaxdeedii waa tan dowlad goboleedka u wareegtay waana tan hadda hadafkeedu yahay inay nabad ku soo dabaasho gobolada dhexe taasina waxa weeyaan waa dana ay leeyihiin dowladda dhexe ee doonaysa dad aan shacbiyadda iyo dalku rabin inay ku kakabiyaan gobolada dhexe sida cabdikariin guuleed oo ummadii joogtayna diiday camalna aan ku haynin marba brobaganda inay ugu sameeyaan idaacadaha iyo lacag ay ka soo qaadaan qaranka taariikhduna dib bay u eegi doontaa waxaasina waxay noqonayaan ma jiro ayakuna way ogyihiin soomaalida wadanka joogtay international communituna wuu ogyahay intaas baa qadiyaadka meeshaas ka socdaahina uu ku salaysan yahay inaan nabadgelyo ka shaqaynana maahana kama shaqayno qolaa dadka qolaada ka shaqeeya waa taqaanaa waa dadka ciidamada soo dhura gobolada dhexe ku soo gura dadaan dadku danaynan keena marba wax isku soo daya wejiyaal kala duwan la yimaada gobolada dhexe nabad weyba yihiinba waxayna nabad ku yihiin maamulaaday doorteen baa ka dhisan maamulka gobolada dhexe mushux mashaakir uu yahay fariisintii madaxtooyadii fadhiya khalal bay wadaan ama dalkay wax u diidan yihiin waa gaf qofkii yidhaahdaaba dadka khalalka dalka ka wada aan kuna guulaysan dooninin waa dadka kusoo duguraya ciidamada meelihii ay joogeen nabadgelyo aan ku haynin maanta gobolada dhexe si allaala iyo sidii la doono ayaa loogu socon karaa loogu noolaan karaa meesha hadda centerka ahaydna ayadoo intaas oo kun oo ciidamo ajnabihii ay joogaan kuwii soomaaliyana joogaan ayaysan amni ahayn oo aan nolol lagu gaari karinin annagaaba waxaan daraynaa iyakana maanta madaxweynaheegu ugu baaqayay hadday sugi waayaan inaanu ciidamo u dirna aan kula sugna amni ayakona fakarkoodu waxay tahay inay khalkhal ku geliyaan dad meeshay joogeen nabad ka samayn waayay inay nabadgelyo darra ay ka sameeyaan meelihii nabaddu ka jiray